isla xiriirka dibadda heshiis waxaa jiray kenya iyo soomaaliya dhex maray oo ku saabsan ahaa heshiis hordhac ahaa oo madaha ku saabsanaa iyo xuduudahooda oo ayaan dhowd wax lagaa weydiiyey arrintaas jawaabteeda haddaad dib noogu soo celiso xagga idaacadda annagoo hadda wada joogno baarlamaanku siduu u diidamaya arrintaa looga haray
horta marka hore isfaham u ahaa waxaan is leeyahay dadka soomaalida waa dad shaki ku nool dareen ku nool aan dhaho dad badanna waxay isku dayaan in markiiba ay heshiiskaas ay wax ka sheegaan arrintaas waxay saameyn ku yeelatay baarlamaanka baarlamaanku maadaama la dhexgeeyey oo oo diiday ma rabno in baarlamaanka iyo xukuumadda dhexdeeda oo buuq ka abuuro marka sida baarlamaanka u diido noqonaa haddii loo baahdo marka in heshiiskii dib loo soo celiyo waa in si wanaagsan looga wada hadlo isagoo tafaasiil leh oo marka ugu horeysa golaha wasiirada si wanaagsan loogu falanqeeyey kadibna markaas la geeyo maxaan ku yidhaha golaha baarlamaanka si dowladdii qeybaheeda kala duwana ay ula socdaan waxa lagu heshiinayo aysan uga faaidaysanin qolo kaloo hore in loo dhaqaaqo